اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada shabakada islaamiga ah ee addacwa dot com waxaa idiin soo gudbinaynaa muxaadarooyinka tixnaha ahaa ee la magac baxay halganka geeska afrika iyo fadiilatu sheekh cabdiraxmaan abyad muxaadaradana muxaadaradii shanaad dhegeysi wacan insha allah في زمن العمالة كالسعير أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور أدري بأنك متعب لكنك الليث الهصور أدري بأنك منهك لكنك الأمل الكبير أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور أدري بأنك واهن لكنك البدر الحمد لله المنير نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه ما بعد ايها الاخوه في الله آه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت كدب محاضرadu maalin maalinta ka dambaysa maalinta ka horeysa waxaynu oranaynay waynu soo khatimaynaa laakiin haddana way nagu dheeraanaysay maantana waxaa laga yaabaa inay sidii oo kale noqoto waxaynu inoogu dambeysay darsigeenii inoogu dambeeyey ciidanka muslimiinta oo gaadhay meesha la yihahdo wasil wasil marka inaad maanta khariidada waad ujeedaan baan filaya ad ka arki doontaan insha allahu tacaala oo beyt amxara wax yar u jirta halkaasna waqaca ay dhacday lix iyo tobankii rabiic lawal maalin jumco ah kun i- waxaan leeyahay sagaal boqol iyo sideed iyo soddon taarikhda hijriga markay ahayd macrakadaas waata muslimiintu ay buurtii waasil ku qabsadeen dhinkii xabashiga ahaa ee boqorka la bacsanayeyna waa si gacanta lagu dhigi gaadhay waa inaga soo marray nin la yihahdo aw abubakar sheekh barkhadle inuu ninkaasi gaalka qaban gaadhayba waxaynu soo marnay wasiir cadalle oo munaafiqiintu ay war xun soo gaadhsiiyeen oo yidhaahdeen imaamkii waa la dilay oo aad iyo aad arrintaa maaragtay allahuma mustacaan uga tiiraanyooday waxaan soo marnay gaalkii weynaa ee degelgaan la ohan jiray oo maaragtay allahuma mustacaan meeshaa lagu dilay Eh, maalinkaas dagaalkaas uu dhacaya ee ninkaa gaalka lagu dilayna waxaan aad iyo aad uga qayb galay oo sheikhu aad u amaanaya nimanuu ku tilmaamay rumaat min alcarab Eh, niman maaragtay aada wax u tuuro oo leebabka aada u isticmaalo caraba wuxuu sheekhu leeyahay wa fiihim rumaatun min alcarabi waxaa muslimiinta ku dhex jiray niman aada wax u tuuro oo maaragtay carab ahaa minhum waxaa kamid ahaa cabdusalaam alrifi eh, wa akuuhu xasabu nabiy iyo walaalkii oo xasabu nabiy la ohan jiray xasabu nabiy haddaynu af soomaaliyeeno waxay noqonaysaa nebiga reerkiisa ama nebiga qabiilkiisa ama nebiga yani waxa weye ku abtir kii ku abtirsanaya marka waxaan is ihi wallahu aclam malaa ninka kani uun nin shariifa buu ahaa markii la yidhi yaa tahay oo dadka muslimiinta ahe soomaaliyeed iyo cafarta u yimina wuxuu u sheegtay inuu nebiga la maaragtay eh, eh, la abtir yahay markaasaa waxaa loo bixiyey xasabu nebiy nebiga calayhi salaatu wasalaam kii maaragtay la xasabka ahaa sheikhu wuxuu leeyahy falilahi daru rumaat alcarab ilaahay subxaanahu caza wajal abaalmarin wanaagsan ha siiyo nimankii wax tuuri jiray carab ahaa fa inahum qataluu qitaala almowt maalintaa waxay dagaalameen dagaalkii dhimashay dagaalameen halkan marka waxaan uga jeedaa inaan xuso in muslimiintu iyagoo muslimiin ay dagaalamayeen waxaynu arkaynaa soomaali waxaynu arkaynaa cafar waxaynu arkaynaa carab baynu arkaynaa saa darteed dadka muslimiinta ah ee muslimiin bay ahaayeen macnuhu marka waa maxay maalinta ay ummadda muslimiinta ay muslimiin yihiin oo isku duuban yihiin iyo il- oo ilya diirkeeda yihiin oo aanay kala socnayn oo jinsi iyo lown iyo luqa iyo midab iyo tabaqa waxba aanay kala soocaynin maalintaa way maalinta ay yani waxa weye maaragtay gargaarka ilaah helayaan subxaanahu watacala ninkii gaalkaa markii wasil meesha lahaa loogu tegay waaba la qaban gaaray ilaa sheikh uu ka leeyahay eh, kitaabkan futuxxabash iska lihi wuxuuba arkayba isaga iyo imaam axmed gurey ishayba isku dhuftaanba oo wuxuu leey imaam axmed gurey waa maaragtay waa eh, nin wuxuu ahaa maaragtay gu- guran oo gacanta sadexdaa isticmaala sida macruufka ah oo dee axmed gurey baaba la yidhahdaa marka faraskiisuna caan bu ahaa marka ninkii xabashigaha boqorkaa markuu arkay ninkan guran ee faraska axmed guray saaran iyo wuxuu yihi jaakum shayaanu binafsi shaydaanka qudhadiisi baa idinla jooga ha ciidankiisi miya shaydaanka laftiisi shayaan mahay waxa weye maaragtay waa nin imaamaho maaragtay mujaahida weye intaa kadib waxaynu soo marnay in roob yimi mugdino kala dhex galay kadibna ninkii xabashiga ahaa sidaa uu ku baxsaday ciidanka maalinta maalin baa saaxiib futuxulxabash ragga fursaanta ah qaar buu ka ammaanaya oo leeyahay aad bay u ammaanaya rag baa magacyadooda soo laablaabanaya raggaa waxaa ka mid a nin la yidhaha absama nuur waxaa kaloo kamid a nin la yidhaha amiir mujaahid nin la yidhaha garaad axmed nin la yidhaha cabdullahi almaheri raggaasi waxa weye maaragtay allahuma mustacaan almahari raggaasi aad buu sheikuu ammaanay meesha markaa waasi la yidhaahdo haniimo aad iyo aad u fara badan ayay muslimiintu ka heleen bal hadda haniimadaasaan isku dayayaa si aad u ogaataan nimanka gaalada ah hasiimada iyo jabka ku dhacay iyo in maaragtay loo dhaadhacay yani maaragtay allahuma mustacaan nucdooda in loo tegay bal hadda haniimadooda bal dhegeysta hadda wixii muslimiintu ay haniimaysteen waxa uu leeyahay muslimiintu marka waxay u dhaqaaqeen inay maaragtay haniimaystaan bay u dhaqaaqeen waqad imtala-uu min alghanaa'imi min aldahabi walfidati waxay maaragtay meesha ka buuxsadeen hanaa'im dahab iyo fidbo ah walkhuyuuli walbigaal walxariiri walibsi lmaliki shayun laa yucad iyo xataa dharkii boqorka waxaan haba yaraatay lasoo koobi karin wa min alfurushi addibaaja xaqa almalik yani maaragtay boqorka yani maaragtay furshaantiisii iyo xariirtiisii wa min annisaai alfaaiqaat min banaati albatariqa wa awlaadi albatariqa iyo dumarkii sirsareeyey ee yani maaragtay nimanka baaderiyada ah gabdhahoodii ah iyo maaragtay allahuma staan carruurtoodii wagayruhum uluuf kumanaan baa dadkaa lasoo maaragtay qabtay wa qubat lmelik iyo ninkii boqorka ahaa maaragtay allahuma staan tiindhadii uu taagan jiray madruubatan makaanaha iyadoo meeshiisii taagan maaragtay meeshii weli ka taagan wa fiiha sariiruhu wa silaaxuhu yani waxa wey sariirtii uu ku maaragtay fadhiisan jiray iyo xataa hubkiisiina waa ka cararay sheikhu marka wuxuu leeyahay imaam axmed gure markii loo keenay yani maaragtay hanaaimtii iyo nasrigii yani waxa wey ilahay baa umahadiyey subxaanahu caza wajala kadibna wuxuu yihi ma facaltum bima kana fi khaymati lmalik ninkaa boqorka ah wixii maaragtay ku dhex jiray khaymadiisa ama ma tiindadiisa maxaa ku samaysay markaasi waxay yidhahdeen ama silaax akhadahu lmuslimuuna kullahu silaaxa miyaa yani waxa wey maratay muslimiinta markaa wada qaatay wey oo maxaa yeelay de waxay tatbiiqinaya xadiiskii nabiga alayh isalaatu wasalam inagu ma naqaano fiqhu lhanaa'i fiqhu ljihaad iyo fiqhu lhanaa'i waxyaalahaas ma naqaano de maynan mumaarasayn ninku cidda uu maaragtay gaalka uu dilo hubka uu wato iyo waxaa marka uu ninkaasi maaragtay allahuma mustacaan uu wato isagaa markaa iskala wey marka ninkii dee siindada gaalka tegey wixii uu markaa ka helo isagaa marta haniimaysanayo ko waxay yidhahdeen wa ama sariiru lmali malik ninkaa boqorka ah yani maaragtay sariirtiisa miyaha wa furushihi iyo furshaantiisa fahiya fi makaniha meesheeda yay taala markaas imaam axmed wuxuu yihi ama alkhayma falaa xaajata lii fiiha bahashaa tiindadiisa waxaba yaraatay aynu ku falayna male faqtacuuha wakhuduuha googooye laakin sariirtiisa iyo furaashkiisa ii keena wy markaasaa tiindadii dib loogu laabtay faqatacuuha markaasay googooyeen iraban iraban yani waxa weeye qurbuqurub bay u jarjareen muslimiintu markaa yani waxa weye maaragtay allahuma mustaan haniimadii bay markaa bilaabeen inay weliba aada usii haniimaystaan sheikhu markaa wuxuu talinaya waxyaala aad u fara badan marka inaan koobi karin waxaa inagu halkan uga jeednaa keliya inaan xusno dee nin boqoraho sariirtiisii iyo furaashkiisii iyo seebtiisii loogu tegay oo laga qaatay bimacnaa waxa weeye meeshaa xuma harin wey imaam axmed intaa kadib markaa wuxuu u dhaqaaqay bayt amxara bayt amxara marka waa caasimadooda waxaan filaya in walaalku idin tusin doono insha allahu tacala maalinkii saddexaad wuxuu maaragtay sii beriyey lalabella meesha le lalabella markaa way yar leexsan tahay marka waxaan isiri imaamku miyuu yar leexday inuu maaragtay leexdana waxaa kutusinaya waxyaalaha imaamka aadka ugu wanaagtaysa waxaa kamid ahaa hadduu maqlo kaniisad weyn oo nimankaasi ay weyneeyaan oo qadariyaan oo meel ku taala imaamku markaa waa ku leexanaya markaasuu soo baabiinaya meesha marka waxaa loogu sheegay kaniisa loogu sheegay aada u qadariyaan taasaa markaa kaliftay markaa inuu leexdo wuxuu leeyahay sheikhu markii imaamku uu maaragtay meesha u dhaqaaqay qabow daran buu dhulkaasi ahaa qabowbuu markaa sifeynaya wuxuu yihi wahunaaka bardun qabowbaa meeshaa jiray buu yihi yujamidu lmaa biyaha maaragtay engejinaya wahalaka naasu min almuslimiina min albard dad muslimiinta kamid ihi markaa qabowgii bay ku dhamaadeen oo ku dhinteen wuxuu sheikhu leeyahy isagoo qabowgaa darnaantiisa sifaynaya innaga maanta dadkeena galbeedka jooga da waa garan karnaa laakiin ninkii dhulka kulul ka yimi waxaasi wax adag bay agtiisa la tahay wuxuu sheikhu leeyahay yani maaragtay wa kana ida araada axadun haddii qof uu damco an yashraba almaa biyaha inuu cabo yatcanu almaa bixadiidatin ila ma jahada min almaai fayaksira marka hore waxa weye maaragtay bir buu qaaday markaasuu biyaha inta adkaatay yuu maaragtay iska jebinaya markaa kadib buu muxuu cabayaa biyihii utegaya waa biyo berfey oo markaa adkaaday ayib waxaa meesha ku taallay bur kaniisad la yihahdo almakan athulathi يعني ماشي صدح الإله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا إمامكم مركب ماشي سؤالي كان يصدع ما رأيت الله المستعان وسودمي كان يصدع سواحد كان يصدع دو عجيب بدن وياب بدن سيدا إن من كان سؤال ساني يجهد يكون بحيان بل وصف هذا كان يصدع بل هذا دقيت وحاولي هاي إمامكم مركب كان يصدع قالي والله يا بي khawaastiisii iyo dadkii maaragtay khawaastiisahana waa galan aad baa loola yaabay maxaa yeelay kaanat takhtifu alabsaar inayba dadka indhaha ka tuurto markii la galo ayay ku dhowaanaysa maxaa yeelay muzayanatun bisaxaa'ifi dahabi walfidma waxaa lagu qurxiyey yani maaragtay allahuma mustacaan saxaa'if derbiga lagu dhejiyey oo maaragtay dahab iyo maaragtay fidba wuxuu markaa sheikhu sheegaya wax aada u cajiib badan oo maaragtay kaniisadaas iyo sida loo qurxiyey kadib markii imaamku ka soo baxay waxba sifadeeda isku mashquulin mayno markii imaamku ka soo baxay ayaa muslimiintii kale markaa qayliya wasaaxa almuslimuuna aladiina lam yadkhuluuha muslimiintii meesha aan gelin yaa markaa yidhi anana meeshaan waa inaan gallaa markaas imaamku u idmay yani baabkii baa loo furay markaasay maaragtay allah mustacaan daawadeen waana la yaabin alxaasil waxa uu markaa sheikhu leeyahay imaamku wuxuu amray markaa in kaniisada dahabka saamaa derbigeeda loogu wareejiye lagu qurxiyey in markaa muslimiintu ay soo fujiyaan markaasa dahabkaa waxaa la fujinaya min alcasri ilaa waqti alcishaa يعني وحوي مارتي صلاة عصر لقب لابه إلا ما يعشيه ما ماشاء الله فجني واستغنوا غنى لا فقر معه مسلمين تمركا وحي مارتي غني النقدين ومارتي أي هضنتوي أي مارتي هلين غني النماء أي ولقوا الدب فخريا نبوشوق لي آه كذب إمامكي إمام أحمد قري أي وحو كأي مارتي ضلبضي ضدك عرفتها يلا سعودي أو وحو يري هل يكون في الروم أو في, أو في الهند أو في غيرها مثل هذا البيت ورقرقنا وكلاه idinkaa meelo kale ka yimi hindiya iyo dhulka maaragtay nimanka yurubiyanku joogaan iyo wax aynkan oo kale ama ku aragtay markaasi waxay yidhahdeen maa ra'aynaa walaa samicnaa bimilihi fi ruumi walhindi walaa yakunu fi dunya yani maaragtay allahuma mustacaan hindiya iyo ruumtoona kumaana arag waxaan oo kalena wax maaragtay aada u cajiib badan weyo adduunkaba anba ku olin meeshaana maaragtay allahuma mustacaan marka waa la haniimaystay weye imaam axmed guray marka baytu amxaru soo galo caasimadoodii ah haban yaraatay wax dagaalihina kama hor iman wax dagaal hayna kama hor iman imaam axmed ibn xambal imaam axmed guray raximah llahu tacaala sheikhu markaa wuxuu sifeynayaa haniimadii wuxuu leeyahay muslimiinta waxaa ka mid a mid laba kun oo waqiyadood oo haniima wata mid kun iyo shan boqol wata mid maaragtay allahuma mustacaan kun wata yani waxa weye maaragtay allahuma mustacaan haniimo aan marna lasoo koobi karin baa la haniimaysta waxaad ku garanaysaan haniimadan farabadnaanteeda haddaad xasuusanaysaan markii ay muslimiintu yimaadeen amaaga meeshii la ohan jiray waata ay muslimiin ka hor yimaadeen oo kadibna ay u siiyeen ee imaamka ay ku saacideen labaatan wiiqyadoodoo dahaba haddana maxaa la hanimaysanaya halkii qof baa wuxuu hanimaysanayaa oo wataa kun iyo shan boqol oo wiiqyadood iyo kun wiiqyadood iyo wakaas waa baytu amxara oo caasimadoodii waxaan filayaa de waa meelaha ay maanta uga aarsanayaan muqdisho iyo iyo waxay ka samaynayaan ayib intaa kadib ninkii boqorka ahaa waa baxsaday imaamku markaa waxa u yimi nin maaragtay allahuma mustacaan nasraani oo gaal ah markaasu wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan idin tuso ninka boqorka inaan idin tuso lakin waxaan idinku tusayaa haddaad siisaan maal haddaad siisaan baan idin tusaya ninkii marka waxa la yidhi waxa la yaalay waxaa doontaa lagu siinayaa ee waxaad noo tilmaantaa ninkaas meeshuu joogo ninkii marka wuxuu yidhi wuxuu boqorkii joogaa meesha la yidhaahdo camba ayuu jooga camba ayaa marka cafwan meel camba ku dhow ayuu jooga camba marka waa magaaladan soo marnay ee aynu nidhi waa meesha maaragtay allahuma mustacaan awlaadda boqorada maaragtay lagu xareeyo oo maaragtay khilaafkooda iyagoo la ilaalinayo yaanaan iskhilaafin waana akrin doonaa cibaarada sheekha insha allahu tacala meel camba ku dhow imaamku markaa garaadaxmoosha iyo cali wardaay iyo rag lamid aho maaragtay hogaamiyaasha muslimiinta ah ayaa ciidan loo dhiibay markaasaa leer ninkii ka daba taga ninkii bay ka daba tageen laba cisha markay socdeen gaalkii waa la gaari waayey yani bayt amxara waa ka tegay xagga ay can buu isku qaaday laakin waa la gaari waayey markii ay gaari waayeen laba cisho daba socdeen bay yidhahdeen haddaba meeshii camba ahayd baynuba ku dhownahay maynu iyada u leexano markaasaa markaa muslimiinta iskhilaafeen yani maaragtay waxaan oday u ahaa gara ninkaa la yihahdo garaadaxmoosh ninkaasaa markaa wuxuu yihi waa inaynu meesha aadno oo aynu maaragtay allahuma mustacaan magaaladaas soo furano markaasaa wuxuu yidhi shariif nuur nin la yihahdo marka odayada iyo maaragtay kamid ahaa iyo maratay ragga qiyaadada ah iyo jamaco kaloo muslimiinta kamid waxay yidhahdeen yani imaamku arrinkaa nama amrin waxaana weeye maaragtay allahuma mustacaan meeshana meel dhib badan weeye oo lama geli karo waa meel buur ah ilamaa maaragtay allahuma mustacaan salaamo loo fuulo mooye meel la geli karaya ma aha haddii aanu tagnana waxaan ugu tegaynaa maaragtay boqor boqoradii maaragtay carruurtoodii iyo gabdhahoodin baan ugu tegaynaa wax kale aan ugu tegayna waan ka helaynaa lama arkeen meesha inaga dhaaf markaasu wuxuu yidhi ninkii odayga ahaa isagoo ninkii mucaaradee shariifaha la hadlaya wuxuu yidhi anta alamiir am ana horta meesha maana amiirka ah mise adaa nihu amiira markaasaa shariif niir wuxuu yidhi bal anta amiir adiga amiira markaasuu yidhi in kuntu lamiir atiicuni haddaan amiir ahay wanaad aniga yeeshaan walaa lakum fi hada alkalaam waxaba yaraatee warahoo dambe oo maaragtay aad laydinka dhegaysanayana male fiqigeena islaamiga ah inuu qofku dadka ka shuuro dalbo amiirkaahi waa shay ilahayna amray subxaana watacaala laakiin yani waxa weeye maaragtay dadka markuu taladooda dhegaysto meesha u bataan inuu raacana waa heli karaa meesha isagu u isirahdo waa sawaab hadday doonto aqaliyaduba han la socotee inuu raaco iyadana waa maxay waa heli karaa laakin waxaa la amray waa maaragtay inuu dadka tala dalbo waata ilahay leeyahay fashaawirhum fi lamri faida cazamta fatawakal cala allah laakin arrinka hadda gaaladu ay ku dhaqanto oo ah inta la tala laisweydaarsado in la yihahdo codka hala tiriyo oo meeshii loo bato hala raaco had iyo goor waxa weye inaga fiqigana islamka saa dhigi maayo haddii la doonana saas baa la yeeli karaa haddii la doonana yani aqaliyadaa la qaadan karaa ayib meesha marka camba la yidhaahdo nimankii odayada ahay meeshaa tegay dhib badan bay kala kulmeen waa buur weeye laba qaybood ba horta isu kala qaybiyeen laba qaybood hadday isu kala qaybiyeenna yani waxay meesha ku noqotay meel buura bay ku noqotay waa kori kari waayeen markay damcaana ay soo koraan dhagax baa lagu soo tuura ilamaa meeshaas rag maaragtay allahuma mustacaan qiyaadadii muslimiinta kamid ihi ay dagaalkaas yani maaragtay ay ku shahiidaan waxaana kalifaya inay meesha ku shahiidaan nimankii yani awlaaddii boqorada ahay meeshaa joogay markay maqleen ama ay arkeen in maaragtay dagaal ku socdo ayay boqorkii waxay u dirsadeen maaragtay ergey u dirsadeen waxay yidhahdeen yani maaragtay haddaadna soo gaari weydo muslimiintii baa noo yimide haddaadna soo gaari weydo yani waxa weeye maaragtay allahuma mustacaan magaaladana waa dhiibaynaa annaguna waxa weye maratay waa isdhiibaynaa markaasuu ninkii wuxuu usoo diray xoogay ciidana usoo diray ninkii gaalkaa baxsanayay mala xoogay maaragtay uu isaga la socday ayuu intuu kala qaybiyey qayb usoo diray muslimiintu marka aan ka warhaynin meesha tan waxa weye maaragtay in ciidanba kusoo socdo ayaa dabada lagaga yimid meeshaa dad badan baa markaa kaga shahiiday rag fara badanoo maaragtay allahuma mustacaan qiyaada ahina meeshaa waa kaga shahiideen yani waxa weye dadka muslimiinta ah imaamkii marka waxa gaadhay warkii baa gaadhay imaamku warkii aad buu uga xumaaday kadibna waxa weeye maaragtay allahuma mustacaan isagoo maaragtay uu nusreynaya muslimiintii buu yimid waxaa maaragtay macrakadaasi marka ay dhacday afar iyo tobankii rabiicu laakhir sagaal boqol iyo sideed iyo soddon hijiriyada meeshaa marka macrako muslimiintu muslimiin badan ay ku shahiiday oo rag fara badan odayaala sidii mataan cuthmaan oo kale ninkii soomaalida qaa'idkooda ahaa ee aad in badan haddaad muxaadarada dhegaysateen aad maqli jirteen yani waxa weye rag caynkaas oo ninkaas uu kamid yahay ayaa meeshaa ku shahiiday weeye imaamkuna aad buu maaragtay arrinkaa uga xumaaday raximah llahu tacala raxmatan waasica intaa kadib magaaladii waa laga tegey markii meesha la geli kari waayey waa la iskaga dhaqaajiyey imaamku marka canquut meel la yihahdo aaday kaniisad ku taalo oo ninkii gaalka ahay sayf arcad la ohan jiray uu dhisay kaniisadaasaa la aaday iyana maaragtay allahuma mustacaan waa lasoo goy kadibna imaamku wuxuu maaragtay dib ugu soo noqday waasil buu dib ugu soo noqday halkaasu markaa wuxuu ku qayb qaybiyey haniimadii imaamku ku qayb qaybiyey muslimiintii buu la hadlay wuxuu ku yidhi maaragtay allahuma mustacaan akhrijuu khumusa khumusa amwaalikum war maalkiina shan meeloodoo meel soo saara wa iyaakum waalghuluul iskana ilaaliya inaad maaragtay khiyaano samaysaan quluulka waxa la yidhaha qofku inuu maalkii yani haniimada oo ama qaar la haro ama khiyaameeyo iyadaa khumuskii laga bixin waana dembi aad iyo aad uma kabiira min alkabaa'ir markaasaa muslimiintu yidhahdeen yani waxa weye adaan kugu kalsoonnahaye adigu maaragtay allahuma mustacaan maalka adaan kugu keenayna ay khumuska ka bixi markaasaa imaamku yidhi amiir kasta oo marada kamid ihi isagu maaragtay allahuma mustacaan ha bixiyo yani maaragtay allahuma mustacaan ciidankiisa ha ka bixiyo khumuska ha ka bixiyo waxaa maaragtay meeshaa la joogay dhowr cisho saddex cisho sheekhu ku sheegay mise lix cisho hadda aadba uma xasuusto oo la bixinayey yani maaragtay haniimadii khumuska laga bixinayay sida haniimadaasi ay u fara badnay darteed imaamku markaa dib wuxuu ugu soo laabtay waxaan leey cafan wuxuu kasoo baxay meeshii la ohan jiray bayt amxara wuxuu yihi markaa kisaaya sidaad arkaysaa marka kisaaya yani waxa weeye maaragtay waa waxay kuba soo dhowdahay evat oo xaggii bilaadkii muslimiintu sheekhu soo aaday maxaa kalifay imaam axmed inuu xaggan soo aado waxaa kalifay wuxuu maaragtay imaamku goostay inuu meesha la yidhaahdo dubur burhaan ciidankiisa o dhan markaa isugu keeno ciidankiisa o dhan markaa isugu keeno maxaa yeelay sida aad xasuusan karaysaan saan filayo ciidankiisa imaamku markuu soo aadaya bayt amxara iyo xaggan gaalada qaar buu kaga yimi yani maaragtay allahu mustacaan beledkii muslimiinta kaga yimi sida maaratay wasiir cadalla oo kale iyo ragga lamidka wasiir cadalle iyo imaamku waxay markaa ku ballameen meesha la yidhaahdo dubur burhaan inta aanaysa warkaasi aanu intii aanay isu imanin ayaa wasiir cadalla waxaa lasoo gaadhsiiyey war shaayica ah oo laleeyahay imaamkii waan la jebiyey waana laga adkaaday isagiina wuxuu ku baxsaday hal haleel markaasaa muslimiintii meesha la joogtay yani waxa weeye maaragtay allahu mustacaan ay aad iyo aad warka uga xumaadeen ugana argagaxeen waxaad ma ogaataan wasiir cadalle meelaha uu baaqia ku yahay waa maaragtay allahu mustacaan waa waa fudjaar halkaasuu baaqi ku yahay waa dhulkii inta dadkii la islaamiyey qaarna maaragtay jizyada lagu xukumay laga soo gudbay wey waxay markaa ka cabsi qabaan in haddiiba ay gaaladu maqlaan imaam axmed ciidankiisi waa laga adkaaday inay markaa intay soo maaragtay isa soo xoogeystaan oo niyaddu ay u dhisanto marka waxa muslimiinta iyagaba halkaa lagu soo weeraro alxaasil imaamku waxaan leeyahay maaragtay wasiir cadalla ciidankiisi buu kulmiyey sheikhu wuxuu leeyahy fajamaca jamiica aljuyuush ciidankiisi o dhan buu kulmiyey waa qabaa'il asomal iyo qabaa'ishii soomaalida wagayrahum iyo kayrkoodba dabeedna wuxuu ku yidhi bal khudbada dhegeysa wasiir cadalle wuxuu yidhi ida kana alimaamu maata haddii imaamkii dhintay fahuwa rajulun mina qofun inaga inaga midan buu ahaa a wa naxnu ma kharajna min bilaadina ila liljihaad annaguna dhulkeena ugamaynaan soo bixin ilaa jihaad mooye wuxuuna yidhi kulu man kana macana jaajuusan lilmushrikiina aw munaafiqan qof alliyaalay qofkii munaafiq ah ama jaajuus mushrikiinta u ihi haddaba ha naga baxo kadibna wuxuu yidhi maaragtay allahuma mustacaan wasiir cadalleh faina jaalisuuna fi beladihi annagu waxa weeye maaragtay allahuma mustacaan boqorkaa gaalkaa dhulkiisaanu fadhiyaynaa calaa niyati ljihaadi annagoo jihaad doonayna wainamaa nabraxu min haahuna halkana ka tegi mayno xataa yajii'a ilayna alimaam ilaa imaamku nooga yimaado wain jaraa calaa shayin fahuwa waaxidun mina wanaxnu nakfi lilxarb haddii uu maaragtay imaamka dhibaata ay ku dhacdayna qofu naga mida buu ahaa dagaalkan annagaa ku filan hadal kasta aada u shabihi maayo hadalka imaam abubakr a yani waxa weye maaragtay markii la nabigu waa dhintay alayh isalaatu wasalaam inuu yihi maaragtay oo abeda xaqna ahayd nabiguna dhintay sal la alay wasalam man kana yacbudu muxameda faina muxameda qad maat waman kana yacbudu allaha faina allaha xayun laa yamuutu abada kadibna u akriyo ma muxamedu ila rasulu qad khalat min qablihi alrusulu afa in maata aw qutila inqalabtum ala acqaabikum ayib waxay ka turjumaysaa markaa dadkaas dad culimo ah oo maaragtay aqoon leh wax kala garanayana ahaayeen wasiir cadalle marka wuxuu usoo dhaqaajiyey halkii imaamku amray ee dubul burhaan la isugu yimaado markii dubul burhaan la isugu uu soo gaadhay intii aanu soo gaadhin ka hor ayuu markaa ciidankiisa kala qeybiyo rag maaragtay aada u geesiyiin ayuu hore u kaxaystay markaasuu yidhi bal aan sii horumarno si aynu warka u ogaano imaamkuna markaa isna wuxuu cid usoo diray u bishaaraysa wasiir cadalle ugu bishaareynaysa in baytu amxara la tegey in kaniisadii laalabela la tegey in dhulkaas oo dhan maaragtay waasil la tegey in ninkii maaragtay xabashiga ahaa dirqa ku baxsaday yani maaragtay laakiin bishaaradaasi way kasoo yar habsaantay wasiir cadalle marka maaragtay hore usoo dhaqaajiyey hore markuu usoo dhaqaajiyeyna waxaa markaa isaga ciidankiisa usoo dabamaray nimankii bishaarada waday alxaasil bishaaradii baa markaa maaragtay muslimiinta loo keenay iyo khabarkii maaragtay allahuma mustacaan imaamka iyo inuu maaragtay guulaystay halkaana waxa weye niyadoodii baa kor usoo kacday imaamkana waxa weye isna waxaa lasoo gaadhsiiyey yani maaragtay allahuma mustacaan cafwan imaamkana isna waxaa lasoo gaadhsiiyey in ciidanka muslimiinta uu soo socdo alxaasil markaa waxaa la isugu yimi meeshii la odhan jiray dowal burhaan intii aanay markaa magaalada isugu iman ayaa wasiir cadalle wuxuu soo jeediyey ra'yi aad iyo aad u cajiib badan oo aada u qurxoon wuxuu imaamka uu ka codsaday in ay imaamka ku qaabilaan muslimiintu iyagoo ciidan oo xoog badan bimacnaa sidii wax dhoolatus oo kale si arrinkaasi uu ugu noqdo niyajad iyo haziimo cid alliyaalay ciddii kuwa fakeri karaysa inay muslimiinta ka hor timaado imaamkii oo soo adkaaday oo maaragtay ciidankiisii maaragtay allahuma mustacaan si fiican ukala qeybqeybiyey iyo maaragtay ninkii wasiir cadalle ahaa oo isna ciidankiisa kala qeybqeybiyey ayaa markaa meel isugu yihi bal fiirso yani waxa maratay dhoolatuska qiimaha badan leh ee meeshaa ka dhici doona wuxuu markaa yidhi ninkii la odhan jiray wasiir cadalle wuxuu maaragtay allahuma mustacaan kala qeybqeybiyey ciidankiisii buu kala qeybqeybiyey ayib wuxuu ugu horreysiiyey ayuu yidhi maaragtay allahuma mustacaan cid qoladii la odhan jiray soomaalida oo maaragtay allahuma mustacaan ku jeeni qaaran hubkoodii iyo maaragtay allahuma mustacaan waxooda ku jeeni qaaran kadibna waxaa lagu xojiyey buu yidhi dadkii muslimiinta dib ka soo islaamay kadibna waxaa lagu xojiyey buu yidhi yani maaragta allahu mustacaan umaradii iyo raggii maaragtay ciidanka odayadu ahaa u watay oo ilama iyo konton nina ciidankaas marka imaamka waxay salaamayeen oo salaamta ka qaadanayeen ilamaa iyo waktigii duxada ilamaa iyo waktigii salaada casri dadkaas marka intay leegihin aad bay marka u fara badan yihin aad iyo aad bay maaragtay waxay u yihiin yani maaragtay allahu mustacaan u fara badan yihiin imaamkuna isna sidii si la eg ayuu maaragtay isna ciidankiisa ukala qaybqaybiyey hadda waa qisa iska dheer weeye sheikhu aad buu maaragtay arrinkaas ufaallaynaya imaamkuna markaa ciidankiisibu isna kala qaybqaybiyey markaas iyana maaragtay salaantiina ka qaateen oo maaragtay waa la salaamaya oo maaragtay waa lasu tahniyadaynaya ciidankii kale maaragtay allahu mustacaan muslimiinta waxa uu leeyahay marka kaana cadadu khayr lwasiir cadalle wasiir cadalle ciidankiisa fardooleyda maalinta wuxuu ahaa halaathata aalaaf faris labis saddex kun oo maaragtay fardooley ah oo weliba maaragtay fardaha ay saaran yihiin duruuc ka celinaysa yani maaragtay allahu mustacaan birta iyo maaragtay seefta ka celinaysa wa halaathatu ala faris bigayri lubs iyo saddex saddex kun oo faras oo kale bimacnaa wasiir cadalle keliya muxuu wataa lix kun oo maaragtay allahu mustacaan fardooley a wata wey wa cadadu asxaabi turuus albiid nimanka tursiga cad ku dagaalamayaana iyana waxay ahayn buu yihi cishruuna alf labaatan kun wa ahlu lqisiyi wa gayrihim miluhum dadka maaragtay ku dagaalamaya bahalkan la tuuro ee maaragtay allahu mustacaan leebka ahna iyana waxay ahaayeen buu yidhi intaas oo kale waa ciidan aad iyo aad u fara badan imaamka cadadka fardaha u watay buu yidhi isna wuxuu ahaa shan kun oo maaragtay allahu mustacaan fardo maaragtay duruuc saaran allahu mustacaan alama tasifuun waxaad marka arkaysaa ya ya ikhwa waxaad arkaysaan in muslimiinta ciidankood aad iyo aad u fara batay saddex kun iyo saddex kun waa lix kun iyo shan kun waa koob iyo toban kun oo fardoolay waa nimankii ku dagaalami jiray yani maaragtay allahu mustacaan ku dagaalami jiray shan shan boqol oo yani maaragtay allahu mustacaan faras ku dagaalami jiray maanta waxay wataan kumanaan bay wataan maxaa yeelay sida aan soo marnay awal markii hore muslimiinta jihaad ka qayb galaysaa waa iska yaray laakiin marka kan saynu arkaynay waxaa jihaadka kusoo biiray qabaa'il aynan hore u maqli jirin oo aad iyo aad u fara badan leh oo meelo kala duwan oo fara maaragtay aada u kala duwan ka kala yimid oo aad arkayso yani maaragtay januubka soomaaliya ama koonfurta ilama waqooyiga in maaragtay allahu mustacaan laga imaanayo intaa kadib imaamku wuxuu ciidankiisa ka doortay ciidankii la odhan jiray caskarulbaxr caskarulbaxriga kan magaca kan gaarka aan wataa waa ciidan ka yimi magaalada la yidhaahdo maaragtay allahu mustacaan mayd sida uu sheikhu tilmaamayo haddii qabiilkooda aan ka dhawaajinan harti la yidhahdo wey ciidankaasuu maaragtay imaamku si gaar u soocay nin absame nuur la yidhahdo oday looga dhigay waxaana loo diray nimankaas in ay la soo dagaalamaan nin gaal ahaa oo markaa dilay amiir la odhan jiray amiir kabiir maxamed qisadan waan iska soo dhaafnay oo de wax badan baynu iska dhaafayna oo nuqda nuqdaysuma dugtaagi karno amiir maxamedka kan magaalo kamid a magaalooyinka gaalada oo yidhi waanu islaamnay ayaa imaamka amiir looga dhigay waxaan leeyahay maaragtay allahuma stacaan ninkan amiirka amiir kabiir maxamed amiir looga dhigay oo markaasa imaamku iska sii dhaafay xoogay kadib markay ogaadeen ciidanka awooddiisa inuu dhaafay ayay marka inta ay yani maaragtay khiyaano sameeyeen ayay ninkii odaygahana dileen yani waxa way xoogayga muslimiinta la socoteen ay ka takhaluseen nimankaasaa markaa imaamku u diray ninkii absama nuur ahaa waa lala sii dardaarmay waxaa la yidhi maaragtay haddii aadan maaragtay weliba gaalkii yani maaragtay amiirkii kabiir maxamed dilay aadan gacanta kusoo qabanin yani waxa way maaragtay kugu tirin mayno inaad kamid tahay min alabtaal waxaynu hore usoo marnay nin isna ayaan lagu yidhi kugu tirin mayno inaad kamid tahay rijaasha kanna waxaa lagu leeyahay kugu tirin mayno inaad kamid tahay maxay abtaasha geesiyada ninkaas alxaasil waa baxay ciidanka u wato ninkii gaalka ahaa qisada waa iska dheertaa iyo dagaal buu la galay isagiina maaragtay allah mustacaan gacanta kusoo dhigeen oo waa soo qabteen wey intaa kadib imaamu axmed guray wuxuu soo aadayey dhulka la yihahdo wag wag sidaad arkaysaan waa meel aada u lexsan halkaasuu markaa salaadii maaragtay allahu mustacaan ciidka uu ku tuka maaragtay uu imaamku ku soomay dheh kadibna wuxuu ciidka ku tukaday guraagi waxaad marka arkaysaan yani maaragtay imaamku inuu aada uga soo fogaaday dhulkii maaragtay allahu mustacaan amxarada iyo baytu amxara iyo aad in looga soo durkay intaa kadib marka imaamka waxaa ku dhalatay tala cusub taladaa cusub waxay tahay weli waxaa baaqi ku ah dhulkii laga yimi ee dawaaro iyo baali ee aynu muxaadarada ugu dambeysay jihaadkeeda aan kasoo warranay xoogay gaala laakiin aan tamar lahayn dadkaasaa marka imaamku go-aansaday in marka iyaga maaragtay allahuma mustacaan lasoo islaamiyo imaamku markaa dawaaru dib ugu laabtay yani maaragtay allahuma mustacaan oo marka ay baaqi ku ahayd xoogay maaragtay bataariqehi marka ay joogeen sheikhu marka waxa uu leeyahay uma aslamuu jamiican kadibna waxa weeye maaragtay dhulkii dawaara la ohan jiray oo dhan dadkii deganaa maca bataariqadii meesha baaqa ku noqotay waa islaameen wixii maaragtay baxsaday mooye macnaa marka dawaaro hadda waxay noqotay mantiqa islaamiya ah boqol kiiba boqol kadib imaamku wuxuu galay hadya hadya oo meesha aadka uhooseysa wey hadya waad xasuusanaysaan bay la tahay hadya way nagu dheer tahay waa meeshii yani maaragtay allah mustacaan laga bixin jiray yani maaragtay jizyada khaaska laga bixin jiray waa qoladii gaalada siin jirtay markii dee islaamku daciifka ahaa yani maaragtay sanad kastaba gabadh siin jirtay wey hadyu markaa imaamkii aaday hadiye markaa imaamku muxuu kala kulmay marka hadiye waxaad ma ogaataan hore looma tegin baali iyo dawaara laga soo jiireeyey kadibna dhulka amxaarada lasii aaday oo inagii niri meesha waa iska yaraysteen oo waxay ka dhigeen meel iska goodana waa ka tageen laakiin maanta waxa weye maaragtay imaamku hadiye iyo xaggaasu aaday hadiye markuu imaamku tegay oo meeshaa galay ayaa ninkii marka hadiye odayga ka ahaa wuxuu yidhi ana muslimun wa antum muslimuun war idinku muslim anugu muslim baana idina muslimin baa tihiin wa ana mutiicun lima ta'murunii bihi wixii aad amraysaanna waan idinka yeelaya imaamku markaa warkaa waa ka yeelay muslimiintu markaa ninkaasi maaragtay allah mustacaan martigeliyey imaamku isna maaragtay allah mustacaan ninkaa waa weyneeyey kadibna wuxuu weydiiyey fasa'alahum alimaam bisuncihim aladi kanuu yucطuuna bihi fi kuli sanatin bintan min banaatihim yani maxaa ku kalifay inay sanad kastaba gaalada gabadh gabdhahooda kamid a siiyaan oo ay u doortaan xusnigeeda quruxdeeda iyo jamaalkeeda iyo nasabkeeda maca anahum muslimuun iyagoo muslimiina markaasi waxay nimankii ku jawaabeen qad xakama calaa aaba'ina almutaqadimiin nimankan gaaladay aabayaashaydii awowayaashaydi xukumi jireen wa kana aqwa minhum gaalkan waa naga xoog badnaa wa xakama calayna an laa nalbisa ciddata alxarbi wuxuuna maaragtay allah mustacaan naga dalbaday inaanaan waxyaalaha ugu diyaar garoobay dagaalka aanaan gashanin walaa numsika sayf sayf aanaan maaragtay qaadanin walaa narkaba khuyuulan farda aanaan ku fuulin bisuruuji maaragtay koone yani waxakama calayna wuxuu kaloo nagu xukumay an nuctiyahu lbinta inaan gabadhaa siino wanuctiyahu makhaafata an yaqtulana waxaynu u bixin jirnay inuuna laayaan ka ka cabsan jirnay wayukhariba masaajidana balad halkan ufiirso masaajidayadana markaa uu kharibo iyomaa weyn masjid la dumiyo iyo gabadh islaam ah oo maaragtay allahuma mustacaan gaal la siiyo la yihahda kaxayso waxay ka turjumaysaa qilat alfiqhi wa qilat alcilm inay aad aada u cilmi yaraayeen aada u fiqhi yaraayeen maanta waxaad arkaysaa dad muslimiin sheeganaya oo ay la waaweyn tahay xoogay dacwo aho meel yar uga maaragtay samaysan oo waaqicayna hadda haddaan fiirino dhul baa amni ka jira baa lagu leehay dacwaa ka soconaysa o saa darteed marka waa in yani maaragtay gaalada waxay samaynayso aynu inagu ayaamo bal kasii yar maaragtay madaxa hoos uga sii yar qarsano maxay dacwo taraysaa maxay dhul la badbaadiyey amni u tarayaa haddiiba maaragtay dhulkii gaala haysanaysa wax alliyaale waxay faaida leedahay waxaasi male haba yaraatee kuwaasi waxay ku fiqi dhow yihiin nimankii hadiya ku fiqi dhow yihin ilahi subxana caza wajala cilmiga iyo aqoonta iyo fiqiga fahamka u siyaadiyey dhammaanteen ba insha allah ninkaasi marka wuxuu leeyahay yani gabadhaas markaanu bixinayno waxaanu samayn jirnay buu yidhi waanu mayri jirnay waanu kafinha bitobin marana waanu ku kafmi jirnay wanusalli calayha waanunu ku tukan jirnay wanaxsabu anaha mayita inay maaragtay mayd tahay baana kasoo qaadi jirnay wanuctiha lahu waanunu siin jirnay yani maarataasaan bixin jirnay macnuhu marka waa maxay waaqiciisu ka cararaya gabadh islaam oo muslimadu isaga uu dhalay ama uu adeer u yahay waa inay gabadhu kamid noqotaa maaragtay baytka boqortooyada inay kamid noqoto wey maha gabadh meelaha laga keenay gabadhu isagu dhalay ama adeer u yahay ama inankiisu dhalay ama wuxuun oo muslimadu bixinaya markaasuu leeyahay waan ku tukaday oo iyadoo nool oo waan maydhay waaqiciisu ka cararaya wy lakin wuxu yidhi hadda haddaad noo timaadeen macnaa waxa wey maratay allahuma mustacaan idinkaan idinla jihaadaynaa oo dagaalkaan idinla gelaynaa oo waka imaamkiina markaa ninkaasi wuxuu siiyey gabadh buu markaa siiyey a gabadhu dhalay ayuu markaa imaamkii siiyey lacalla waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay maaragtay ha kaa maydho wixii hore ceebta aad samayn jirtay amiirkii imaamku u doortay inuu meesha madaxda ka noqdo amiir cabdinaasir la ohan jirayna gabadh walaashiisa buu ku daray alxaasil yani waxa wey meeshaana markaa waa lasoo hagaajiyey kadib markaa imaamku yani maaragtay allahuma mustacaan wuxuu usoo dhaqaaqay xaggii la ohan jiray dani dawar haddii lasoo hagaajiyey yani waxa weye maaragtay hadyana lasoo dhameeyey baali baa marka imaamku xaggeeda usoo dhaqaaqay oo marka uu doonayo baqaayaad yaroo gaala aho markaa kusii harsan inuu marka imaamku iyagana maaragtay allahuma mustacaan ula dagaalamo baqaayaadkaas ciidan buu marka imaamku uga tegay ciidankaasa maalin waxay dirteen sariye iyo gaado dirtay sariyahaas waxaa oday looga dhigay nin la yihahda magan magan waxaan uxusayaa saraayaadka la diraya waa fara badnaay nin aad iyo aad u geesay abuhaa magan magan wuxuu watay yani maaragtay allahuma mustacaan afar nin buu watay magan cafwan magan wuxuu watay afar nin buu watay isagoo sariya markaasa waxaa ku hor yimid ثلاثمائة فارس صدح بقول وفردولية وستة آلاف راجل إيا اللي كن أو مارت اللغة كسو عنا يو قالدي ولو قالدي بقايات كنا شكوسي هاديو مركز إساق إيا نمانك أوتي تشدين مركز وحو يري يعني وحو يمارت وإنا نمانك أين ويرك قادنون مغان وحو يري يعني وحو يمارت نمانك وإنا ويرك أنكو قادن الحرب وراءنا وحو يري مارت الله مستعان آه آه آه الحرب وراءنا qoladii la hadlaysaa waxay yidhahdeen alxarbu waraa'ana walaa taaqata lana bihada aljeish yani waxa way ciidan baa maaragtay ciidan baa inagu hor yimi iskamana celin karno nimanka kale waa inaan imaamka u laabanno oo warka aynu gaadhsiino markaasu wuxuu yidhi ana ma kharajtu ila liljihaadi wa shahaadati min bilaadi alislam yani dhulka islaamka ugamaba soo bixinba yani waxa way inaan jihaado oo maaragtay aan shahaado helo wa aataani alimaamu raayatahu imaamkii baana calankiisiiba isiiyey wa anhazimu biraayati bigayri qitaal bilaa qitaal maano calanka imaamka wataan iska jabaya o iska cararaya anigaan ba dagaalamin in shi'tum tahrabuuna fahrubuu wa in shi'tum aljanna walxuur alciin fattabicuun haddaad doonaysaan maaragtay inaad carartaan de iska carara haddaad doonaysaan inaad maaragtay aad janno iyo xuur alciin aad raadinaysaanna yani waxaway maratay soo raaca ninkin waa dagaalamay de marka waxa weeye yani de afar nin afar nin boqolnaal ciidana iyo kumanaal nin maxay ka qaadaysaa marka alxaasi ninkaasi waa shahiiday magan raximah allahu tacala raxmatan wasaca ayib imaamku markaa wuxuu markaa isu diyaariyey nimankaa gaalada is urursaday xoogayga ah oo markaa la yidhaahdo meeshii la ohan jiray baaliba waxa ku haray ba la yihi laba bitreed wax baadariye aba labaa ku haray waa carrigii dhammaa gaaladu haysan jirtay laba keliyaa ku haray ba la yidhi lama aad iyo aad u madax adag bay ahaayeen mid kamid ah marka oday ahaa wuxuu yidhi waynu la dagaalamayna nimanka muslimiinta ah waxaynuna samaynaynaa ciidankeena intaynu soo saarno ayaanu carruurta iyo dumarka xagga dambe iska marnay si markaa ninkii damcayn u cararaa uu arko carruurtiisa iyo dumarkiisa oo markaa dib uusoo laabto waa khuta cajiib wey dagaalkay markaasaan ku galeen alxaasil waa laga adkaaday waana la jabiyey yani waxa wey maaragtay carruurtooda iyo dumarkoodana waa jiireen sheikhu wuxuu leeyahay isagoo meesha gabdhaha muslimaadka ammaanaya oo markaa ciidanka muslimiinta la socday wuxuu yihi lilahi daru nisaai lmuslimiin yani ilahay wax weyn oo wanaag hasiiyo gabdhihii muslimaadka ahaa yawma waqcati bali maalintii waqcadaa bali ay dhacday فإنهن لما حمل المسلمون على المشركين مركي مسلمين تو أجانا كانت كادين حملنا من وراء أزواجهن يعني رجوا الدبضوا إينا أردين على بغالهن أيوغا مارتي بغاشو دسارا وبعد من هزموا مركي قالوا أي شبينا كانت يعني مارت امرأة حوال مسلمات كمده وحي أرونيتي أو نينك يدأي كو أرونيتي قد أثرت أربعا من نساء المشركين وحن سوقبتي أفرها وينك المشركين تعالى ومنهن من تقول وحكم إذا هدمين أورانيسي خمسة أنه شمان سوقبتي وستة لحمان سوقبتي وسبعا تضمان سوقبتي يعني ينا مركا محايو دقاقين إنا إمارة هاوينكي أدون تاي سوقبتان مركا رقو ذا يوكيان وقتل من المشركين يومئذ عدة ألوف ما لن كان وحوي قال هذا وحل قدر يكون منام بلا قدر تنين دقال لما يو جهاد يو إلهي درس جهاد يميا لغم صيرين oo gabadhiina ay jihaadsan tahay oo maaragtay maya xaalku waxaa saas maha og laakiin gabdhaha marka la keeno meelo yani maaragtay allahuma mustacaan dhul gaalo oo fisqiga iyo xumaanta iyo balaayadu ay badan tahay oo marka qofka ruuxdiisii iyo macnawiyaadkiisii iyo islaamnimadiisii iyo iimaankiisiba uu daciif yahay ha ka sugin marka adiguna inay gabadhaasi u dhaqanto sidii gabdhaha kutubtan maaragtay ku qoran oo kale ha ka sugin haddaad doonayso sidaa inay noqoto waa inaad markaa beled islaam iyo dhul iimaanku u maaragtay xoog yahay marka aad geyso arrinkaas igamaha tashjiicin aan dhiiri gelinayo bimacnaa maaragtay allahu mustacaan in yani maaragtay hal gabadha lagu ekaado oo markaa gabdhuhuna ay ninkii gabarh kala guursadaba ay ku xanaaqaan maya laakiin waxaanun suuraynayaa waaqi cusud yahay baan suuraynaya laakiin guurku de waxa ilahay ina amray way subxaana caza wajal alxaasil yani maaragtay intaa kadib meeshii la ohan jiray bali iyana markaa maaragtay dadkao dhan waa islaamen sheikhu wuxu lehy fa ama ahlu bali fa aslamuu biljmac reer ahlu bali dhammaantood waa islaameen sagiirihim wa kabiirihim kuwoodii yaraa iyo kuwoodii weynaaba waqcadaas maaragtay gaalada maalintii ugu dambeysay lagaga adkaaday meesha baali la yirahdaan waxay dhacday maalin jumca sanadkii sagaal boqol iyo siddeed iyo soddon hijiriya waxaad isweydiinaysaa oo boqorkii xabashigu meeya ninkii de awal cararayay markuu maqlay inay muslimiintii baali iyo hadiya iyo maaragtay dhulkaa ay maaragtay jiraan oo islaamka ay fidinayaan ayuu markaa soo baxay oo wuxuu soo gaaray canquut canquut marka waxay ku dhowdahay sida qardadaad ka arkanaysaan insha allahu tacala waxay ku dhowdahay meesha la yihahdo ifat xoogay buu soo durkay bet amxara iyo dhulkii maaragtay muslimiintu intay ka qabsadeen caasimadiisa ay ka yimaadeen iyo wasin ee uu ka baxsaday buu kasoo yar durkay marka sheikhu waxa uu leeyahay mualafka kitaabkana sala saaxibu futuuxu lxabash intaas kadib buu yihi waxaa ma soo baxday in markaa muslimiintu ay furteen bilaad alxabash oo dhan sheikhu wuxuu leeyahy baldhigasho hadalkiisa wabacd wabacdama fataxa albilaada kuliha markii imaamku uu yani dhulkii oo dhan furtay ardu dawaaro wabali wahadya waljengis wawag wawarab wafadjaar waaafaat wamaa xawlaha min albuldaan waa dhulka akharaadka idinka muuqda wey markii islaamku u gaaray dawaaro iyo bali iyo hadya iyo wag iyo warab iyo fadjaar iyo aafaat dhulkaasoo dhan wamaa xawlaha min albuldaan walam yabqa ilaa qadaru rubci lxabash oo marka aanu hadhin dhulka dhulka xabash loo yaqaano afar meelood marka laga dhigo meel mooy aanay hadhin markaasaa imaamku wuxuu kulmiyey umaradiisi wuxuuna yidhi alxamdu lilahi qad fataxa allahu fi ardi alxabasha kuliha ilahi subxaanahu caza wajala dhulkao dhan waa inoo furay walana nursilu ilaa bari sacd iddiin marka hadda waxaynu cid u dirsanaynaa harar iyo dhulkii aynu ka nimi yutlicuuna nisaana si ay haweenkeena inoogu soo fasaxaan wa awlaadana iyo carruurteena wanatakidu alxabashata buyuutana dhulka xabashidaynu markaa degayna halkan kaba tegnayno yani maaragtay allahu mustacaan suurtagalna nooma ah inaynu markaa iska laabano maxaad ishaaraysaa bal taladiina keena markaasi waxay alamru ilayka amarka adiga iskale jamiicu ma ta'muruna bihi nasmac waxaa la yaala waxaadna amartay markaa waa raacaynaa yani maaragtay markaasa imaamku dhulkii wuxuu u diray yani maaragtay allahu mustacaan ergey u diray iyo warqad loogu qoreeyo ninkii maaragtay meesha uu kaga yimi sultaan cumaruddiin la ohan jiray iyo walaalkii maxamed ibn ibraahim ahaa imaamka la dhashay yani nasriga muslimiintu ay gaareen iyo sida maaragtay allahu mustacaan loo adkaaday halkaasa markaa dadkii waxaa loogu keenay yani maaragtay allahu mustacaan dee ninkii xaas ka maqnaa xaaskiisa loogu keenay carruurtiisii loogu keenay muslimiintu marka halkaasi muddo ayaama maaragtay iska deganaayeen kadib ayaa markaa imaamku wuxuu amray in ciidamado dhan la isu keeno uma ijtamaca juyuushu lmuslimiin ciidamadii o dhan baa isu yimi omarauha fi dubur burhaan baa la isugu yimi markaasa imaamku wuxuu yidhi alxamdu lilahi qad infataxa alxabash allah mahadle xabashi waanu ka adkaanay waa furanay dhulkoodii inoomana harin bu yidhi ila tigraay iyo meesha la yidhahdo qojam labadaa meeloodun baa inoo haray ma waxaad doonaysaan inaynu halkan sana joogno oo aynu maaragtay allahuma mustacaan dhulkan cagaha udhigno mise waxaad ishaaraysaan inaan dhulkaa ku baxno ma tushiruuna baraka allahu fikum maxaad ishaaraysaan allah idin barakeeya markaasi waxay qaarkood yidhahdeen najlisu ilaana fi hadi lbilaada sanatan kaamila dhulkanaan sanad fadhiyayna ama ka badanba markaynu sugnaynu ka dabaxaynaa markaasaa daxarbooy iyo wasiir cadalle iyo maaragtay cabdinaasir iyo raggan odayada eh maaragtay allahuma mustacaan qiyaadada ahi waxay yidhahdeen maanta awood iyo waxaan leenahay maaragtay xoog baan leenahay nasiru ilaa ardi tigray dhulka tigraygaynu aadaynaa wanaqsidu lmalika xayumaa kaan marka boqorkii baynu si dhaba u bacsanaynaa fastaswaba alimaamu kalaamahum markaasa imaamku hadalkoodii maaragtay allahuma mustacaan maaragtay ka dhigay hadal maaragtay talada la qaadanaya kadib markaasa imaamku wuxuu amray in markaa maaragtay allahuma mustacaan la baxo wey imaamku markaa waa baxay wuxuu maaragtay beegsaday meeshii la odhan jiray canquut waa meeshii ninkii abxaarkaa joogay ninkii waa sii carro waasil buu sii carray imaamkii waasil buu kaga daba tegay afar iyo tobankii ramadaan sagaal boqol iyo sagaal boqol iyo soddon iyo sagaal hijiriya halkaasaa markaa ninkii dagalgaan la ohan jiray ee hore loo diri jiray inankiisii waxoogay ciidana wataa meeshaa damca inuu imaamkula dagaalamo markaasaa dhammaantood la qabtay afar kun bay ahaayeen dhammaantood gacantaa lagu wada qabtay markaasaa dhammaantood yidhahdeen waa islaamnay xataa inankii yidhi maaragtay badriiq uu dhalay waa islaamay lakin muddo kadib uu baxsanaya beentii bay ahayd imaamku markaa muulaq meesha la yihahdo aaday yani maaragtay intaa kadibna yani maaragtay imaamku wuxuu usoo leexday meesha la yihahdo camba halkaasuu markaa laba bilood xisaar imaamku ka hayay camba waa meeshii markii hore xoogay inta muslimiinta lagu dhibaateeyey ay markaa muslimiintu ka tageen wey hadda markaa maanta waa lagu soo laabtay laba bilood baa markaa meesha xisaar lagu hayay waa darsigeeni ugu dambeeyey meeshii aan rabay inaan ka bilaabo wey halkan oo intaa hore o dhan marka aan iskaga soo boodo laakiin haddana dib bay iila wanaagsanaatay inaan maaragtay dib usoo sheego in maaragtay taarikhda aynan ka tegin insha allahu tacala imaamku markaa meesha la yihahdo cambu laba bilood wuxuu ka hayay xisaar cambe markaa waxaa loo sameeyey yani maaragtay allahuma mustacaan ciidan adag baa loo sameeyey alxaasil markan waa laga adkaaday meesha cambe ahaydna waa la fuulay waana la furtay wey intaa kadib maxaa markaa meesha loogu tegaya dee waxaa loogu tegayaa boqorada dhashoodii baa loogu tegaya a maxaarada maaragtay allahuma mustacaan boqoradoodii yani awlaadii ay dhaleen iyo maaragtay gabdhahoodii iyo waxaasaa maaragtay meesha loogu tegay alxaasil kusii dheeraan mayno haniimada iyo waxa meesha laga helay insha allahu tacala imaamku markaa dhulka tagrayga la yihahdo sii aaday xaraar meel la yihahdo aaday wuxuu maaragtay uga sii maaragtay leexday meesha lalabeella halkaasaa markaa imaamku yani maaragtay wuxuu kula kulmay xoogay ciidana ciidankaasuu imaamku kula dagaalamay lalabeelas aad arkaysaan xagga yugsuunba marka loosii socdaa wy bayt amxana iyo waxaas waa laga gudbay oo ciidan gaalaho difaacaysaa ma jirto wy halkaasna marka imaamku wuxuu kala kulmay xoogay ciidana xoogayga ciidankaabuu la dagaalamay waxa meeshaa lagu qabsaday gabadh markaa boqorku adeeru yahay imaamka markaa gabadhaas yani maaragtay allahu mustacaan addoonka dhigtay wy intaa kadib imaamku qarqaar u aaday halkaasa markaa xoogay dagaal ku qabsaday waxa meesha muslimiinta kaga shahiiday ninkaynu in badan maqli jirnay zaxarboy maaragtay alamiir zaxarboy halkaasu markaa isna ku shahiiday raximah llahu tacala raxmatan waasica meesha waxa imaamka ugu dhashay inan ba ugu dhashay waxaana loo bixiyey yani maaragtay allahuma mustacaan axmed annajashi iyadoo maaragtay laga tafaa-ulanayo ninkii maaragtay allahuma mustacaan soo dhaweeyey saxaabadii nabiga alayhi salaatu wasalaam ee boqorka ahaa ninkaa iyadoo laga tafaa-ulanayo ayaa axmed annajashi loo bixiyay dhulkiisa in la joogo intaa kadib imaamku wuxuu galay andare meesha la yidhaahdo isagoo wasiir cadella uu la socdo kadibna ambet buu imaamku tegey yani waxa weeye maaragtay halkaana wuxuu kala kulmay saddex kun oo maaragtay ciidamo tigray ah kuwaana imaamku waa la dagaalamay waana ka adkaaday tambet meesha la yidhaahdo yaa imaamku markaa xoogay maaragtay allahu mustacaan degay oo joogay intaa kadib baa imaamku wuxuu waraystay gaalkii maaragtay meeshuu aaday markaasaa muslimiinta waxaa loo sheegay in meeshan ay joogaan uu ku aadsan yahay axmed annajashi markaasay waxay yidhahdeen nazuuru lyawma axmed annajashi alasxama axmed annajashi baynu siyaaranaynaa kadibna waxa weye maratay jihaadkaan aadayna imaamku hadalku yir ufiirsada wuxuu yidhi alyawma naxnu fi amrin muhim maanta arrinkan arrin ka muhiimsan ayaynu maaragtay allahuma mustacaan aynu ku jirnaa saa darteed markaynu soo laabanaa maaragtay la yani waxa weye maaragtay ninkaa la ziyaaran doona ziyaaradu waa shay iska sunaa weeye in qabri mucayana loo maaragtay qasdana qabrigii nabigeena maxamed ba ha noqday calayhi salaatu wasalaam inaad tirahdo qabri hebel baan u qastayaa si aan u ziyaarto taas iyada waa bidca taa waxa diinteena kama mid ahaa marka maxaad ka malaynaysaa maaragtay dee qof nabiga ka fadli yar calayhi salaatu wasalaam imaamku marka waa u diiday laakin seeba ugu diiday si xikmad badani ku jirta wuxuu yihi maanta waxaan wax ka weyn baynu maaragtay ku jirnaa laga yaaba hadduu ka ohan laha war waxa kani wax saxa ma aha ama waa bidca ama waa munkar inay maaragtay qaarkood ama inkiri lahaayeen ama dhibaata ay ka dhici lahayd wax ka muhiimsan baan ku jirnaa wi iyana markaa waa garansan yihiin wax ka muhiimsan ay meesha yaallaan imaamku marka wuxuu u jihaystay meesha oxom oxom marka waa caasimadda nimanka tigrayga la ohan jiray oxom markaa waxaa ka sukaysay arcad arcadu marka halkaa imaamku maaragtay allahuma mustacaan uu maaragtay sii degay waxba yaraatee dagaala la kulmi maayo saad arkaysa arcada marka waa meesha ay ku abtirsadaan ee ay magacyada kula baxaan nimankii gaalada ahaa ee aynu soo marnay ee sayf arcad iyo dam arcad iyo waa meelahay ku dhaldhasheen magacyada ay kula bixeen wy arcada markaa imaamku tegay wax dagaala meesha kulama kulmin halkaa markuu marayo isagoo agsoom usii socda ayaa waxaa la kulmay niman la yidhaahdo maaragtay reer ballo waa qabiil oo muslimiin ah markaasi nimankaasi waxay u sheegeen ninkii gaaladaha iyo ninkii gaalkaha iyo maaragtay meeshuu aaday waxay yidhahdeen boqorkii xabashidu waa baxsaday oo wuxuu aaday waqda bal hadda waqda ufiirsada meeshay ku taalo waqda way ka baxsan tahay xagka maaragtay allahuma mustacaan ee dhulka hadda ethoobia loo yaqaano o dhan waa ka baxsan tahay sida aan haddaan daakirada khiyaaneyn insha allahu tacala waa meel aad iyo aad maaragtay allahuma mustacaan u yar durugsan meecafun waa masda weye waqdu aaday oo weli tuulooyinka meeshaa ku xeeran kadib imaamku madiinadii aksom magaaladii aksom la odhan jiray buu galay halkaasuu markaa imaamku maaragtay allahuma mustacaan maaragtay uu degay kadib gaalkii waxaa soo gaadhay war ah in muslimiintii ay ogsoom qabsadeen markaasuu ninkii dib isu caraantay markaasuu wuxuu yidhi maaragtay waa inaan meesha ciidan u diro sidii maalintii horeba cambo uu xoogay ciidan ugu soo diray ayuu halkan ogsoomna ciidan usoo diray muslimiinta markaa ogsoom ka baxay ila ogsoom waa iska un magaalo xoogay baa la joogo waa laga tegay isagaa la eryanaya ogsoom ka baxay iyo waxaa kulmay markaa gaaladii oo markaa magaalada soo galay kadib baa marka imaamka waxaa loo sheegay in yani maaragtay gaaladii ay ogsoom magaalada la yihahdo ay dib ugu soo laabteen iyagoo xoog badan markaasuu ogsoom kusoo laabtay waxaa laakiin ku hor yimid saddex ciidan oo difaacahu isdaba yaalay bal hadda ufiirso imaamku saddexdii ciidan isdaba yaalay labadii hore wuxuu ku yidhi mid kasta wuxuu ubandhi u bandhigayay iska islaama ama jizye bixiya ama waa la idinla dagaalamaya waa saddex arrimood dee sharciga aw labadii ciidan ee difaaca hore ku jiray labadiiba waxay ogolaadeen inay jizye bixiyaan ogsoomna waddada u baneeyaan si markaa imaam axmed wuxuu ku samaynaya isagay u taallaan ciidankii saddexaad baa la dagaalamay dabcan imaamku waa ka adkaaday ogsoom buu markaa galay isagu hay-atu xarbin hay-atu xarbi macnaheedu waa maxay yani waxa wey maaragtay isaga oo tusinaya inuu meeshan dagaal iyo awood iyo quwo imaamku uu kusoo galay yani hay-atu xadin maxaa looga jeedaa isagoo calamadiisu ay yihiin manshuur in maaragtay amiir kastaba calankiisa uu maaragtay allahuma mustacaan u fidsan yahay ciidankiisuna uu ku dabafaylan yahay ayaa marka imaamku soo galay yani kuma soo gelin yani maaragtay allahuma mustacaan maaragtay sidii isagoo silmi ama nabadgelye ah isagoo maarata xoog kusoo galayo quwa muujinayo waa sida maanta innagan laynoo galayo wy markay nimankani lahaayeen ciidanka iyaga waa saarayna maxay sameeyeen waxay sameeyeen xamar meelihii maaragtay allahuma mustacaan wasaaradda gaashaandhigga iyo meelihii ciidamadu deganaan jireen meelaha maaragtay oo ka turjumaya macanaa maaragtay ummadda quwaddeeda iyo xooggeeda meelahaasay galeen waa kuwii markaa meel kamida meelaha salaan ku kala qaatay haddaan uma xasuustay markay baxayen wa xasuustaan baan umalayna absiyoni halkaasay markaa intay salaan ku kala qaateen bay tegeen macnuhu waa maxay so iskama tegi karaan iyagaan salaan ku kala qaadan ha way tegi karaan laakin waxa weeye waxaa ka dambeeya yani waxa umamku taarikh bay ka tagaan laakin innaga waxa laga yaaba inaynan waxa wax macnalaba aynan u arkaynin lakin waxaa suurtagala inayba iyagu ay ka tibaaqayaan yani sida imaam axmed maratay axmed guray uu ogsoom isagoo calamadiisa u manshuur u yihiin ufidsan yihiin usoo galay oo maaragtay cudub iyo xoog meesha kusoo galay tilmaamaya sidaas si lamid ah iyana marka inay rabaan inay muqdisho tusaan inay cudud iyo xoogna kusoo galeen cudud iyo xoogna ay kaga baxayaan ayib intaa kadib imaamku wuxuu maaragtay soo kulmiyey dadkii ogsoom deganaa waxaa la yidhi meeyey ninkii maaragtay allahuma mustacaan boqorka ahaa meeshuu noo soo dabamare markaasi waxay yidhaahdeen yani maaragtay qad saara almaliku qabla sittati ayaamin ilaa masjid lix cisho ka hor ayuu masjid aaday masjida sida aad ka arkaysaan khariidada yani waa maaragtay allahuma mustacaan ethoobiya o dhan waaba ka baxsan tahay waa sudan iyo xaggaas wey masjid marka ayaa ka taliya haddaanay dhulka ethoobiya loo yaqaano aanay ahayn waxaa ka taliya nin islaama suldan mactar la yihahdo laakin ciidan yar oo taleer buu ninkaasi meesha ku haystaa imaamku markaa wuxuu is yidhi malaa ninkii xabashiga ahaa ninkaa muslimka abuu rabaa inuu dhibaato iyo argoosi ka samaysto waxa isaga lagu sameeyey ciidan buu imaamku markiiba ka daba diray yani waxa weeye iyagoo aan weliba aada u diyaargoobin zaad fara badan qaadanin ilaa dhibaato iyo maarata gaajo dhexda ay kala kulantay ooba markaa shiiku uu leeyahay walaysa lahum zaadun ilaa tamaru hindi ilamaa maaragtay zaadba gacantaba kuma aanay haysan ilaa bahashan xamarta la yihahdo mooye lahjaadka soomaalida qaarkeedna waxaa lagu yihahdaa raqay baan filay xamar baan u aqaana xamarta ama bahasha raqayga la yihahdo de marka xamar maxaa laga dheefaya alxaasil imaamku marka allahuma mustacaan dariiqiisi iyo waddadiisi wuxuu kala kulmay niman maaragtay allahuma mustacaan mushrikiin ahoo gaalo ahaa oo markaa moodayey in ay kuwa kan yihiin ciidanka imaamku ciidanka gaalada inuu yahay markaasay imaamka usoo galeen markaas iyagana maaragtay allahuma mustacaan askaxaa laga dhigay oo nimankaana waa la dhameeyey imaamku markaa wuxuu gaadhay ninkii la ohan jiray sultan mactar oo meesha masjid la yihahdo odayga ka ahaa isagoo weli ciidanka gaaladu aanu soo gaarin imaamkaaba uga dheereeyey halkaasaa marka imaamkii degay ninkii markaa xabashiga ahaa markii la yidhi imaamkii masjid meesha la yihahdo ayuu yimid muxuu markaa sameeyey dee sidiisi buu cararay xagguu u cararayaa yani wuxuu u cararayaa yani maaragtay allahuma mustacaan gondar iyo xagganuu markaa soo qabtay waa dhulkii baytu amxara iyo agaarkiisa ahaa oo muslimiintu intay soo qabsadeen dadka qaarna islaameen qaarna jizya lagu xukumay oo markaa la iska soo dhaafiyo waa nin uu maaragtay allahuma mustacaan yani dhuundhuumanayo o maaragtay dabadiisa aan la gaari karaynin imaamku markuu maqlay ninkaasi inuu xaggaa u cararay xoogay buu ciidankiina siiyey halkaana wuxuu ku guursaday gabar u dhalay suldaan mactar imaamku sida markaa ka muuqata nin guur badan buu ahaa hadda imisaynu marayna inta goor guursanayo aada buu guur badnaa sida uu maaragtay rajul shujaaca oo geesiya u ahaa sidaasi lamid una guur badnaa a dee ninku marba hadduu guurka ka baqayo laftiisa yani waxa wey maaragtay allahuma mustacaan yani waa dee jihaadka inuu ka baqana waa suurtagalay waa iga kabsantaas insha alla ayib imaamku marka intaa kadib yani waxa wey maaragtay allahuma mustacaan waa soo baxay isagoo ninkii gaalkaa bacsanayo imaamku wuxuu yimi meel la yihahdo qont qont markuu yimi ehelkeediibuu weydiiyey waxaa la lix cisho sideed cisho ka hor buu ninkii odayga ahaa meesha ka baxay mana gaari karaysid baa la yidhi ilaa bacda shahrayn laba bilood kadib baad gaari kartaa xagguu aaday daamood daamooda ufiirsadaada khariidada maxaa loo leeyahay laba bilood kadib baad gaari kartaa sida uu ninkaasi u cararay fajada almuslimuuna asayra muslimiintu marka iyana waa ka daba maaragtay orod baa laga daba maaragtay galay ilamaa maaragtay allahuma mustacaan muslimiintu ay soo gaadheen ninkii odayga ahaa maaragtay allahuma mustacaan ciidankiisa xaggiisa dambe ilaa ay soo gaadheen imaamku wuxuu leeyahay bal hadda hadalkan ufiirso waxaan leeyahay sheikha mualifka kitaabkan iska leeyahay markuu ka sheekeynayo qisada ninkaa bacsigiisa iyo maaragtay allahuma mustacaan sida loo qaban gaadhay waxa uu leeyahay waida bixijaali lmaliki wa mataabikatihi qad ramuuha muslimiintu mise waaba iyagoo say ninka u becsanayeen waxayba soo gaadheen yani wixii isaga uu turay digsiyadiisii iyo yani maratay qalabka wax ku samaysanayay iyo wa fiiha طacaamuhum cuntadoodiina marka ay ku dhex jirto fajalasa almuslimuuna saacatan yaakuluuna hadaahum markaasaa muslimiintu fadhiisteen oo iska cuneen waxay ku banaysanayaan ba ila tahay yani maaragtay maadaama ahlu kitaab yihiin oo nasaare yihiin in dabiixadooda la cuni karaan dee waagaana ma jirin sida hadda gaalada waxu isticmaasha hadda kuwan maxaynu dabiixadooda u cuni la-aan waxaan u cuni la-aanahay way baktiyaan ma gawracaan laakin hadday gawrici lahaayeen maxaa la samayn lahaa waa la cuni lahaa wa saaruu ilaa waqti duhri markaasaa muslimiintu ilaa duhurkii maaragtay socdeen wa idaa bikhiyaami lmushrikiina qad ramuuha mise haddana waa tiindhooyinkooda ay ka carareen fasaaruu walam yaltafatuu waa socdeen oo dib umaanay milicsanin waidaa hum bisanaadiiqi lmushrikiina fatarakuuha mise waa sanduuqyadoodii iyana waa la dhaafay marka alxaasil muslimiintu waxay markaa gaadheen bu yihi xataa wasaluu ilaa saaqati lmelik ninkii boqorka ahaa ciidankiisa qaybtiisii dambey gaadheen markaasa imaamka loo sheegay in ciidankii xaggiisii dambe markaa maaragtay allahu mustacaan la gaadhay wey markaasa imaamku marka xoogay muslimiinta na siiyey intaa kadibna ciidan buu imaamku markaa doortay kadibna wuxuu yidhi waxaad maaragtay allahu mustacaan aad samaynaysaan ciidanka waad ka daba tegi doontaan waxaadna isu ekaysiinaysaan yani maaragtay allahu mustacaan iyagaad isu ekaysiinaysaan hadalkoodana waad ku hadlaysaan seefna ma tuuraysaan yani waxa weye waran waxba ku ridi maysaan xataa taqrabuu min almelik ilaa boqorka aada uga dhawaataan wa ta'siruuhu oo marka aad soo maxaabiisaysataan in sha allahu tacala calaa gafla isagoon waxba kala ogeyn wajcaluu shicaarakum bani dawa shicaarkiinana waxaad ka yeeshaan reer beni dawa yani waxaad isku afgaranaysaan waxaad maaragtay ka dhigataan gaalaad dhex gelaysaan reer beni dawa ka dhigta markaasaa muslimiintii socdeen ilamaa mugdi soo galay oo ceshihii soo galay markaasaa muslimiintu waxay ku dhex qarsa waxay ku dhex milmeen buu yidhi haweenkii gaalada saacad bay socdeen ilamaa maaragtay allahuma mustacaan muslimiintu markii dambe ay arkeen meel shamacya laga shidayo oo aada dadku ugu xunsan yihiin markaasi waxay moodeen in meeshaa boqorkii joogo markaasay seefahoodii warmahoodii lasoo baxeen markaasaa gaaladii qayliyeen iyagoo leeyaha melik ardac yani maaragtay waa kelmad mala amxaariya baan umalaynaya boqorkii oo maaragtay ay kaana meeshan waxa weye maaragtay waa layna soo weeraray ayib imaamkuna markaa ciidankaas u maaragtay allahu mustacaan uu ku dhex jiraa wey oo in yar buu daba socdaa laakiin meeshaas shamciyada laga ifiyey waxay noqotay markii loo tegay qof dumara oo boqorka walaashiisa ah boqorkii ma aha qof dumar oo boqorka walaashiisa weye iyadina markaa waa lasoo qafaashay oo waa lasoo qabtay alxaasil ninka odayga ahi mar kale haddana waa baxsaday ah marka macalasi waa nimaa la gaari karayn dee qof bani aadam ahun cararaya aduu saad u gaari karaysaa qof bani aadam ahun maratay faras saaran oo cararaya see loo gari loo gaari karay alxaasil imaamku markaa meeshaa maaragtay fujaar buu dib markaa ugu soo laabtay halkaasuu markaa imaamku uu maaragtay allahu mustacaan uu bil iyo maaragtay imaamku markaa nagaa oo meeshaa iska joogay kadibna imaamku ciidamo u kala dirdiray meelo kala duwan meelaha ciidamada u kala dirdiray waxaa kamid ahaa ninkii la odhan jiray wasiir cadal leh oo imaamku maaragtay meel u diray imaam ninkii la odhan jiray wasiir cadal leh waxaa markaa dhacday macadaasif in kamiin loo galay isagaan maaragtay aada uga fiirsanin kadibna isna halka uu ku sheegay raximah llahu tacala raxmatan wasica maxaad arkaysaan marka aayar aayar waxaa usii dhamaanaya qiyaadadii imaam axmed ah aan maalin baa maaragtay allahuma mustacaan mid aynu meel kaga tegayno oo lena halkaana hebel baa maaragtay allahuma mustacaan ku shahiiday ah imaamku markaa wasiir cadalle wuxuu ku bedelay wasiir cabbaas gaalkii wasiir cadalle dilay oo aada iyo aada ufaantamaya oo aada iyo aada maaragtay isule imaamkii waad ka adkaatay ayaa markaa ciidan soo urursaday markaasu wuxuu yidhi maanta wey maalinta aynu muslimiinta aynu ka adkaanaynaa waa maanta maxaa marka dhacay waxaa markaa dhacay in imaamkii uu wasiir cabbaas oo ciidan fara badan wata uu maaragtay ninkii ka horgeyay waliba aada u xamaasadaysan meesha waa la isku dilay gaaladiina meesha waa lagaga adkaaday ninkii gaalka ahay imaamka dilayna tasfo lolo baa la odhan jiray tasfo kan hadda cadisababa iyo ukala dabqaada iyo nimanka munaafiqiinta magaciisu muxuu ahaa masfay miyuu ahaa aad bu ugu madeg aad bu ugu mag magceg yahay tasfoy baa kana la yihahdaa alxaasil tasfoyga halkaasaa lagu dilay ilahay uma naxariista insha allahu tacala lama naxariista maayo de waaba gaalba wey intaa kadib muslimiinta waxaa ku dhacay daacuun daacuunkaas dad fara badan baa meesha ku leeday waxaa kamid a garan cabdinaasir waa ninkiisna qaa'idka ahay magaalada hadiya meesha la odhan jiray odayga looga dhigi jiray waxa meesha ay ina ku shahiiday haweentiisii garan cabdinaasir haweentiisii waxaa meesha daacuunkaas isna maaragtay ku shahiiday daacuunku qofku dilo da waa shahiidaa saad ogtihiine waxaa isna maaragtay allahuma mustacaan ku shahiiday inankii yaraa imaam axmed guray uu dhalay axmed najaashi loo bixiyey waxaa kaloo meesha isna ku shahiiday arcuwa abubakar kadib imaamka waxa aad iyo aada ugu adkaatay inuu maaragtay muslimiinta oo xanuunkaasi uu maaragtay aada u dhibaateeyey uu meesha ku hayo markaasuu imaamku dib usoo laabtay baqi mudir meesha leer imaamku dib ugu soo laabtay rabadaan sagaal boqol iyo koob iyo afartan halkaasaa markaa imaamku ku nagaaday xoogay muddo ah oo uu markaa damcay inuu ciidankiisa kala fardhiyo intaa marka waxaa barbar socda xabashigaa la bacsanayo aynu hore usoo tilmaamnay in ay najdo u dirsadeen yani maaragtay iyo qaylo dhaan nimankii la odhan jiray bortugiis bortugiisku marka intaa yaran waa soo socda dee inta ay gaadhayso risaaladaasi gaadhayso iyo inta la diyaar garoobayo iyo inta lasoo socdaa mudday qaadanaysaa halkaa marka nimankii bortugiiska alxaasil baa soo gaadhay iyagoo aada u fara badan hub iyo banaadiq iyo qoryo aanay muslimiintu aqoonna markaa wata meeshaa marka macrakaa ka dhacday yani maaragtay buxayradaas ku dhow maaragtay allahuma mustacaan bayt amxara ku dhow ayaa meeshaa dagaal ka dhacay dagaalkaas marka dagaal aada u xoog badan bu ahaa muslimiintu marka hore waa adkaadeen haddana weerar baa lagu soo qaaday waa adkaadeen haddana weerar kala lagu soo qaaday waa adkaadeen iyadoo markaa gaaladii la bacsanayo ayaa imaam axmed waxaa ku dhacday xabad xabadaasi marka waxay kaliftay inuu marka imaamku halkaa ku shahiido raximahu llahu tacala raxmatan waasica ninkii boqorka ee imaamku markaa bacsanayeyna xoogay ka hor intaanu imaamku shahiidin ayuu isna maaragtay bacsigii iyo murugtii iyo tinaayadii isaga dhintay waxaana maaragtay booskiisii lagu bedelay inankiisi qofka dumarka ah ee aynu hore usoo sheegnay hiliina la odhan jiray ee bixisay taladan ah in boqorka xabashidu uu u cid dirsado yani maaragtay allahuma mustacaan bortugiiska u cid dirsado gabadhaas xaggay ka timid waxay ka timid hadya waa gabdhihii muslimaadka ee loo bixinayey yani maaragtay allahuma mustacaan jizyada iyo baadi loo bixinayo warqadii ay qortayna waa inaga marka akrinayn yani marka qof islaam ah oo maaragtay allahuma mustacaan diin sheeganaya khata ka iman karaa marka uu diinta ka daciifo gafka iyo khaladka ka iman karaa intuu leegyahay fir nimankii umarada ay hadiya ka telinayey gafkii iyo khaladkii ka yimi ay muslimiinta gabadh islaama intay ku bixiyaan gaalo ku siinayeen khaladka ka yimi intee la ekaaday wuxuu la ekaaday in taladeedii imaam axmed gure lagu dilo uu ku shahiido halkaa markaa waxaa ku istaagay jihaadkaa meesha ku istaagay muslimiintu markaa waxay bilaabeen in ay dhulkii tigrayga iyo anxaarada dib uga soo baxaan imaaratu evat imaarat dawaro bali hadiya dhulkaas oo dhan fujaar dhulkaas oo dhan dhul islaam buu noqday laakiin xoogay kadib waxaa bilaabmay in markaa ay imaaraadkii sidii waagii hore ay uqayb qaybsanaayeen oo aanay amiir keliya ulahayn ay mar labaad soo noqoto in la qayb qaybsanaado waxaynu marka arki doonaa dhowr iyo toban imaaro oo insha allahu tacaala fatrada wixii ka dambeeyey imaam axmed gure muxaadaradeena maanta insha allahu taala halkaas baan ku joogsan doonaa biidni illahi tacaala inaga hore u niri fatrada imaam axmed guray wixii ka dambeeyeyna waxaynu ka dhigi doonaa dersi imaam axmed guray wixii ka dambeeyey taarikh weyn weeyey waana taariikh soomaalida aad iyo aada looga khalday aada looga khalday weliba gaar ahaan dagaalkii sayid maxamed cabdulla xasan marka waxaan jeclahay insha allahu tacaala sidii sida masaajidku hadda u buuxo oo jihaadka axmed guray loo dhegeysanayey in nidaalkii iyo jihaadkii ninkii la odhan jiray sayid maxamed cabdulla xasanna loo dhegeysto lama mid ahayn kan axmed guray oo wuxuu kaga duwanaa kan jihaadkan axmed gure laba qodob waaweyn buu kaga duwanaa qodobka koowaad waxa weeye khata'iisaa badnaa jihaadka sayid maxamed cabdulla xasan khata'iisa iyo gafkiisu wuu badnaa dhacdhiciisaa badnaa taasi marka waxay kaliftay in mararka qaarkood siyaalo xun loo fahmo yani ujeedadiisa iyo maqsadkiisa marka labaadna wuxuu kusoo beegmay wakti gaaladu ay iclaamkooda iyo miidiyahooda uu xoog yeeshay oo markaa qofki iyaga ka hor yimaadaba hadduu khalad yeeshana khaladkiisa la buunbuuniyo haddaanu khalad lahaynin markaa dacaayad fara badan laga bixiyo labada arrimoodaas biirsaday waxay keeneen in in badan oo ummadda soomaaliyeed ka mid ihi maanta ay ka shakisan yihiin jihaadkii ninkii la odhan jiray sayid maxamed cabdulla xasan laakiin markaanu aynu berri haddii alla ka dhigo aynu sharaxno warqaduhu qori jiray ee isdhaafsan jireen isaga iyo nimankii la odhan jiray ingiriisku isdhaafsan jireen ingiriisku isagaa inoo kaydiyey warqadahaas inagu maynaan kaydsan gaalku isagaa inoo kaydiyey oo maanta mutaaxibtiisa yaallaan oo kutub baa laga alifay inagu maynaan alifin jihaadkii ninkii la odhan jiray sayid maxamed abdulla xasan kutubka maynaan qoran laakiin rag u badan masaari oo dakaatira ah ilahay khayra ka siiyey baa kutub fara badan ka qoray sida maaragtay mahdi somal kitaab la yihahdo oo kale saa'iru somal oo kale kutub caynkaasa ayaa lagu qoray sayid maxamed cabdulla xasan raximah llahu taala raxmatan waasica muxaadaradeena markaa berri waxay isugu jiri doontaa wixii ka dambeeyey s ninkii la odhan jiray imaam axmed guray imaaraadkii see bay noqdeen innaga nimankii tigray iyo xabashiin la odhan jirayna duruufteenu see noqotay iyo yani maaragtay ninkii la odhan jiray said maxamed cabdulla xasan iyo rag kaloo fara badan oo maaragtay allah mustacaan mujaahidiinah ilamaa aynu soo gaarsiino dagaaladii luuq ka dhacay waagi dhaweyto iyo kuwa hadda xamar ka soconaya insha allahu tacaala marka waxaad arkaysaan ikhwani inay arrintani tahay silsilad muxkam ah oo aan kala go' lahayn oo un iska socota oo islaam iyo gaala laakiin dadku ay mar kastaba ku kala qaybsan yihiino qolana ay qaarkoodna xagga gaalada kasoo jeesanayaan qaarna ay muslimiin yihiin jihaadaya maantana sidii un baa la kala yahay waxaan leenahay ilahay subxaana caza wajala xaqa hana waafajiyo